kulan ciyaareed saaxiibtinimo ah ayaa ka dhacday degmada gureeceel ee gobolka galgaduud waxaana ku kulmay laba kooxood oo matalayay degmooyinka hobyo iyo gureeceel ciyaartan oo ahayd mid kor loogu qaadaya isdhexgalka bulshada iyo saaxiibtinimada dhallinyarada labada gobol ayaana lagu qabtay garoonka magaalada gureeceel iyadoo ayna kasoo qayb galeen mas-uuliyiin dhallinyaro iyo taageerayaal tiro badana kulanka ayaana ku dhammaaday jawi nabdoon oo guusha ku raacday degmada hobyo dhallinyaradii ka socotay ciyaartoyda iyadoona lagu muujiyeyba xirfad ciyaareed iyo saaxiibtinimo qaar ka mid ah dhallinyaradii kulanka saaxiibtinimo ee dhex maray ayaa ka hadlay dareenkooda iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin in ay ku dheelaan degmada gurceela maanta waxaan martin oo ahay tiim ka socdo hobyo alxamdulilah si fiican oo usoo dhaweynay si nabad ciyaarta noogu bilaabatay si nabadna ciyaarta noogu dhammaatay waa ujeediin galabta guusha waxay raacday tiimka ka socday hobyo waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo anigoo ah magaca xambaarsan jubbo iyo magaca degmada qurcol xambaarsan galabta waana laga badiyey si la yaqaano laga badiyey guushan waxay raacday saaxiibadeen aad iyo aad baa ugu faraxsannahay galabtii guushii meeshaan aan ka gaarnay annagoo ka soconnay iisheeg hobyo koox ka mid ah waxaa kaloo aan rabnaa meeshaa inaan maaragtay aan uga hambalyono walaalaheenna soo dhaweeyey sida quruxda badan gobolnimadooda nagu soo dhaweeyeen magaalada gurceel degmada gurceel waxaan rajaynaynaa toogtooda inay noo yimaadaan oo sidaan si ka qurux baan u soo dhaweyn doono insha allah isboortiskuna waa isdhexgal waxaa la rabaa bulshadu inay isbarato afar boqol kilomitr waxaa uga nimaanay inaan bulsho cusub baranna uga nimaanay aad baa uga farxsan aad baa ugu farxsanna marka raxmaan raxiim waxaan u mahad celinayaa ilaahi subxaana watacaala ugu horreyn oo noo suurtageliyey inaan walaalaheen himilo oo nooga imaado hobyo aan ku martigelino degmada gurceel aan soo dhaweyno dhammaan waxaan u mahad celinaya taageeraasha quruxda badana garoonka soo camiray kubadda cagta horaa waxa loo dhaha waa kabya caddaan waxaa waaye guushi walaalahan qaateen annagana waa qaadanay muhiimaddu ma aheen guuli iyo guuldaro waxay isbarasho iyo isdhexgal in asxaabtana isbaranno isdhexgalno waxaan maleynaha ree hobyo waxay barteen ree gurceel tira badan ay barteen bulsho tira badan ay arkeen magaalo qurxoon ay arkeen insha allah hadduu ilaahid nagasta annagana waa arki doonaa waana tegi doonaa hobyana waa nagu soo dhaweyn doonaa insha allah gudoomiyaasha isboortiska degmooyinka gurceel iyo hobyo ayaa ku bogaadiyey labada kooxoodba dadaalkooda iyo sida ay uga shaqaynayaan horumarinta isboortiska xoojinta wadajirka iyo sidoo kale isdhexgalka dhallinyarada taasi oo ay sheegeen in lagu gol leeyahay in dhallinyarada ay noqoto kuwa mida sida sida hore loo sheega weeye dad gobabaa u nimid na soo dhoweeyey na karaameeyey nala ciyaaray si qurux badan noogu dhammeeyey dhammaan dhallinyarada quruxda badan iyo dhammaan reer gurceelna waa salaamayaa sidoo kale waxaans aad iyo aad uga maaragtay aan ugu mahad celinaynaa guddoomiyaha mar labaad iyo mar saddexaad guddoomiyaha isboortska degmada gurceel iyo dhammaan inta gurceel yar iyo weyn wiil iyo gabar hooyo iyo aabbaah kollayba dee waan guulaysanay si kasta ay ahaato nasiibkaana raacay guusha xirfad bilaan hadda lagu jiro buliya fasaxa lagu jiraa tiimanka degmooyinka waxay rajaynayaan inay isdhexgal bulsho ay sameeyaan magaalooyinka ugu horeyda gurceel ay soo booqdaan waan ugu mahad celinaynaa tiimka hobyo noogu yimid oo intaasoo kilomitir noo soo jaray isboortiska sidiisaba wuxuu ka turjumayaa nabadda ka jirta degmada waxyaalaha nabadda oo waxyaalaha nabadda ka dhashay ka mid yihiin oo nabadda lagu helo sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa tiimka ilaa iyo hobyo soo socday oo ilaa iyo intaan safar ku soo jiray maantana kubad qurux badan meesha ku soo bandhigay aad iyo aad baan iiga mahad celinaynaa degmadan waa degmadiina maxamadow u soo dhowaada mar kalenlenaha soo dhowaada degmadan degmadiina waaye kulankan ayaa ka mid ah kulamada saaxiibtinimada ah oo dhallinyarada isboortiska ay masaafooyinka ugu jiraan si ay ula dhiilaan dhiggooda ku dhaqan degmooyinka fogfoga